بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين bismillaahi araxmaani araxiim wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa ee ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid a taliska ciidamada mujaahidiinta oo xaqiijiyey in weerarkii cagta lagu mariyey saldhiggii murtadiinta ee deegaanka wargaadhi ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan siddeetan murtadiin ah
الله أكبر الله أكبر
maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada shabeellada hoose oo galabta fulisay xukun xaduridda ah waxaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan xukunka maxkamadda oo goob fagaare ah laga akhriyey kataayib al ikhbaariya oo baahisay muuqaal soo bandhigaya ciidamada mujaahidiinta oo dib ula wareegay deegaanka yasooman ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan munaasabad ay diyo ku kala qaadanayeen beelaha habargidir iyo tunni oo ka dhacday magaalada kuunyabarrow ee wilaayada shabeellada hoose waxaad maqli doontaan salaadiinta labada dhinac oo diyada kala qaadanaya kooxo hubaysan oo ganacsato soomaaliyeed ku dilay waddanka koonfur afrika xilli ay faraha ka sii baxeen dilalka iyo dhaca dalkaasi loogu geysto ganacsatada salaadiinta iyo waxgaradka wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe oo bogaadiyey weerarkii wargaadhi qodobadaas kuwo kale iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ayaad caawa barnaamijka kaga bogan doontaan waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha al andalos ee wilaayaadka islaamiga ah iyo baraha aan internetka ku leenahay dhegaystayaal waa mar kale iyo faafareebka wararka انظر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaanu gudagali doonaa iyo qodobkiisa ugu horeeya taliska ciidamada mujaahidiinta ayaa xaqiijiyey in weerarkii cagta lagu mariyey saldhiggii murtadiinta ee deegaanka wargaadhi ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan siddeetan murtadiin ah taliska ciidanka ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku faahfaahiyey weerarkii ay mujaahidiintu cagta ku mariyeen saldhiggii murtadiinta danab ee deegaankaasi waxaa war-saxaafadeedkaasi soo akhriyey inoona soo jeedinayaa walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman bismillaahi araxmaani araxiim war-saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta ayaa cinwaan looga dhigay faahfaahin mujaahidiinta oo cagta mariyey taliskii ridada ee wargaadhi lix iyo labaatanka shawaal kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kuna beegan afar iyo labaatanka abriil labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxa ay maanta oo khamiisaha weerar cagmarina ku qaadeen saldhiggii ciidamada ridada ee deegaanka wargaadhi ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe saldhigga wargaadhi ayaa ahaa taliska ugu weyn ee ay shabeellada dhexe ku lahaayeen ciidamada ridada ah ee loogu yeero danab kuwaas oo ah caloosha dushaqaystayaal murtadiin ah oo ay tababarkooda hubeentooda horgelintooda iyo maaligelintooda ay leeyihiin saliibiyiinta maraykanka ayna u adeegsadaan la dagaalanka shareecada islaamka ee soomaaliya dagaal xoogan kadib waxay ciidamada mujaahidiintu allaha fadligii si buuxda ula wareegeen saldhiggii iyo difaacyadii cadowga ee deegaanka wargaadhi oo uu ku jiro garoonka diyaaradaha inta la xaqiijiyey waxaa weerarkii maanta lagu dilay lixdan murtad oo qaar ka mid a bakhtigooda looga cararay goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay kow iyo labaatan kale cadowga lagu dilay weerarka maanta waxaa ka mid ahaa qabqablayaal murtadiin lafdhabar u ahaa dagaalka ashaadaladirnimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiinta kusoo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale dagaalka kusoo qaniimaystay hub iyo saanad ciidan oo fara badan waxayna gacanta ku dhigeen maxaabiis ka tirsan ciidankii ridada ee la jebiyey taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahadcelinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesyada tawxiidku ka wadaan wilaayaadka islaamiga shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaas oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaano ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabriilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowgu ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabliilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allaha keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون waa hagaag kaasi waxa uu ahaa walaalkeen bashiir muxiidiin abuu ayman haddaba sidee ayuu ku bilowday weerarkii cagmarinta ahaa ee ay mujaahidiintu ku qaadeen saldhigyadii murtadiinta ee deegaanka wargaadhi sideese maanta looga hadalhayey baraha bulshada waxaa si dhow ula socday walaalkeen ismaaciil salaad hay ismaaciil bismillaahi raxmaan raxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir sidaan la wada soconno maantana aan baahinay ciidamada mujaahidiinta allah fadligiis waxay maanta weerar cagmarina ku qaadeen saldhigii maleeshiyaadka ridada danab ay ku lahaayeen deegaanka wargaadhi ee ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe ee mujaahidiinta allah fadligiis waxaa u suurtagashay weerarkaasi kadib inay la wareegaan gacankuhaynta deegaanka wargaadhi halkaasina khasaaro xoogan iyo jab xoogan ay ku gaarsiiyeen murtadiintii halkaa ku sugneed halkaasi waxaa saldhig weyn oo ballaaran ku lahaa maleeshiyaadka ridada danab ee maraykanka uu tababaro iyadoo mararka qaarkoodna deegaankaasi ay imaan jireen saraakiil amerikaan ah islamarkaana deegaankaasi waxaa ku yaala garoon diyaaradeed oo diyaaradaha maraykanka mararka qaar ay kusoo degan jireen lagana soo abaabuli jiray shirqoolada iyo duulaanada ka dhanka ah dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada shabeellada dhexe mujaahidiintu cagta ayay mariyeen murtadiintii halkaa ku sugneed waxayna u firxadeen murtadiintii weerarka ka badbaaday dhanka degmada cadale mu-asasada warbaahineed ee alkataa'ib waxa ay maanta baahisay inta dagaalku uu socday saakay sawiradii weerarkaasi kaasi oo si weyn ugu baahay mareegaha internetka iyo baraha bulshada sawiradaasi xataa waxaa maanta faafinayey oo soo qaadanayay warbaahinta cadowga qaarkood iyo dadka cadowga ah ee baraha bulshada ku jira kuwaasi oo runtii soo bandhigayay taagdarida iyo tabardarida iyo sida murtadiintu muddooyinkii lasoo dhaafay u jabeen iyo in weerar walba oo dhaca sidan loo laayo khasaarahaas lagu gaarsiiyo taasoo keentay maahiro in cadowga dhexdiisa ay arintaa buuq ka dhex dhaliso oo sawirada ay sii baahaan oo dadka qaarkood xitaa meelaha ay kusoo qorayeen halkee ka heli karnaa sawiradan taasoo keentay in sawirada maanta ay noqdeen hadalhaynta ugu weyn ee mareegaha internetka la hadalhayay iyada iyo weerarka sida u dhacay marka runtii sawiradaas aad ayuu u baahayn sawiradaas waxay isugu jireen maahirow saddex qaybood waxaa kasoo muuqanaya meedadkii murtadiinta ee weerarka lagu laayay waxaa kasoo muuqanaya ciidanka mujaahidiinta oo deegaanka iyo saldhigii murtadiinta la wareegaya waxaa kasoo muuqanaya khanaa'im kala duwan oo gaadiid ay ku jiraan oo mujaahidiintu ay la wareegayaan marka wuxuu ahaa marka sawiro waxay ahaayeen muujinayay jabkii cadowga saakay gaaray maahirow meydadkii murtadiinta weli deegaanadii lagu dagaalamay ayay yaalaan cadowgana runtii jab xoogan ayaa ku gaaray weerarkaasi weerarkanana wuxuu qeyb ka ahaa maahirow weeraro labadii bilood ee lasoo dhaafay mujaahidiintu ay ka wadeen deegaano ka tirsan shabeellada dhexe oo halkaas looga sifeynayay maleeshiyaadkii murtadiinta ee muddo saddex sano ka hor duulaanka kusoo qaaday wilaayada islaamiga shabeellada dhexe maayiro waxaan la wada soconnaa dhowaan in mujaahidiintu ay dib ula wareegeen degmada aadan yabaal oo ahayd saldhigii ugu weynaa ee murtadiinta ee gobolada dhexe halkaasina lagu laayay askar fara badan oo murtadiin ah iyadoo marka jabkaasi murtadiinta weli dhagahooda uu kasii sharqamayay ayaa haddana saakay jab kale uu gaaray oo ah inay mujaahidiintu weeraraan oo ay la wareegaan saldhiggii murtadiinta ee wargaadhi oo ahaa taliska ugu weyn ee maleeshiyaadka ridada danab hadda ay ku leeyihiin gobolada dhexe oo weliba mararka qaarkoodna diyaaradaha maraykanka ee waxduqeeya ay kusoo degan jireen marka een hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha internetka la hadalhayay waa weerarkii wargaadhi iyo jabka iyo hasiimada ku dhacday murtadiinta iyo guulaha waaweyn ee allah subxaanahu watacaala uu siiyey mujaahidiinta oo dhul fara badan oo ka tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan dhowaanahani la wareegayay aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen ismaaciil salaad تيلوم نصرا وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan maxkamadda ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa fulisay xukun xaduridda ah oo lagu fuliyey askari murtad ah oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya fagaare ku yaala deegaanka kunya barrow ayaa galabnimadii maanta waxaa isugu soo baxay boqolaal ka mid ah dadka magaalada kuwaasi oo u soo daawasho tagay xukunka maxkamadda waxaa fagaaraha looga dhawaaqay xukunka ka soo baxay maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada shabeellada hoose bismillaah ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed maanta oo taariikhdu tahay labaatani lixda bisha tobnaad kun afar boqol afartani lixda hijiriya waafaqsan labaataniyo afarta bisha afaraad laba kun labaatani shanta miilaadiya waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane cusmaan macalin axmed konton iyo kow sano jir ah waxaa lagu soo eedeeyey inuu la shaqaynayay ciidamada riddada joogta janaale intaasi kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay cusmaan macalin axmed wuxuuna ku jawaabay sida tan haa way jirtaa inaan la shaqaynayay ciidamada riddada joogta janaale waxay ii xilsaareen rag ka tirsan mujaahidiinta inaan soo dilo waxayna ii ballan qaadeen lacag dhan shan boqol doolar waxay i siiyeen lixdan doolar bil walbana mushaar ayay i siinaayeen anigoo hawshaas ku jira ayaa lay soo qabtay intaasi kadib maxkamaddu markii ay dhegaysatay eedii loo soo jeediyey eedaysanaha magaciisa kore ku xusan iyo jawaabtiisa ay noqotay mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukun u soo saartay sida tan koow in eedaysanaha falka uu ku dhacay uu yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xadurida ah saddex xukunkaas wuxuu ku sugnaaday iqraar waxaana loo uskaday qowluhu tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda wannasara awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin suuratu almaa'ida aayadda konton iyo koowaad وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك هذا وبالله التوفيق
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
تسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba aad baad u mahadsantahay walaalka maahir bismillaahi raxmaani raxiim xubinta hadalhaynta iyo guud markaa marigaha islaamiga waxaynu cawada ku daafuraynaa websayteka calammada iyo mid ka mid ah canaawiintii lagu qoray maanta kooxo hubaysan oo ganacsi soomaaliyeed ku dilay dalka koonfur afrika waa mid ka mid ah cinwaanada maanta lagu qoray webka calamada wararka ka imaanaya waddanka koonfur afrika ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay kooxo hubaysan oo koonfur afrikaan ah ay toogasho ku dileen laba xubnood oo ka mid ah dadka ganacsiyada kala duwan ku leh dalkaasi weerarka ayaa si gaar ah u bartilmaameedsaday goob ganacsi oo soomaalidu ku leeyihiin xaafadda lagu magacaabo cryfontain ee ku taala duleedka waqooyi ee magaalada cape town ee waddankaasi south africa kooxda burcadda ah ee weerarka geysatay oo ku hubaysnaa qoryo ayaa mar qura waxay rasaas ooda uga qaadeen laba qof oo ganacsato soomaaliyeed ah kuwaasoo ku sugnaa dukaanka ganacsi ee la weeraray muuqaal ay duubtay kaamirada c c t v ayaa muujinayay kooxda oo si toos ah rasaas noolnool ugu beegsanaysa dhallinyarada soomaaliyeed ilwareedyo ayaa xaqiijiyey in mid ka mid ah ganacsatada uu isla goobta ku geeriyooday waxay sidoo kale ilwareedyadu intaa ku darayaan in qofka labaad oo isagana uu soo gaaray dhaawac culus la geeyey cisbitaal ku yaala magaalada cape town ee dhacdadu ka dhacday halkaa la wariyey in ugu dambeyn uu ku nafwaayey weerarka markii uu dhacay kadib waxaa lasoo wariyey in goobta ay soo gaareen ciidamo booliis ah kuwaasoo goobta ka sameeyey baaritaano sida caadada u ahaydba balse wax natiijaha kama soo bixin muuqaalka kaamirada qarsoon duubtay ayaa si weyn u qabsaday baraha bulshada wuxuuna muuqaalku muujinayay dhibaatada ay la nool yihiin dadka soomaaliyeed ee ku sugan waddanka koonfur afrika mid ka mid ah dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi oo warbaahinta gudaha la hadlay ayaa sheegay in dhibaatooyin joogto ah oo dilal u badan ay kala kulmaan kooxo buracd ah oo u dhashay dalka koonfur afrika iyo kuwo gaangis ahba warbixintii lagu qoray websaytka calamada haddaynu halkaa uga gudubno markana shabakadda wararka soomaali miimo iyo qodob ka mid ah cinwaanadii maanta lagu qoray siisi iyo geelle oo wadajir u shaaciyey inay ka soo horjeedaan wax walba oo khatar ku ah amniga baddacas wafdi uu horkacayo madaxweynaha dalka masar cabdifitaax asiisi ayaa arbacadii shalay safar ku tagay caasimadda dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa dhiggiisa dalka masar ku soo dhoweeyey xarunta madaxtooyada jabuuti sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada kulan deg deg ah oo halkaasi ay ku yeesheen labada madaxweyne ayaa lagu gorfeeyey xaaladaha murugsan ee ka aloosan badda cas wufuud kala matalaysay labada dhinac ayaa goobjoog ka ahaa kulankaa oo la sheegay in lagu gaaray heshiisyo dhowr ah oo la kala saaxiiday iyo is-afgarad shir jaraa'id oo ay wadajir u qabteen labada hogaamiye ayay ku shaaciyeen inay ka soo horjeedaan wax walba oo khatar ku ah amniga badda cas waxay isla qaateen in dhammaan dalalka ku teedsan badda cas iyo gacanka cadmeed ay mas-uuliyad gaar ah ka saaran tahay sugidda ammaanka marinbadeedka caalamiga ah siisi ayaa sidoo kale goobtaasi ka sheegay islamarkaana kaga dhawaaqay in la aasaasay golaha ganacsatada masar iyo jabuuti waxaa kale uu cabdifitaax siisi xusay in uu kala hadlay dhiggiisa jabuuti fulinta mashaariic ay iska kaashanayaan masar iyo jabuuti oo isugu jira kuwo guud iyo kuwo gaar ah mashaariicdan ayaa lagu soo waramayaa inay ka mid yihiin fulinta mashruuc la sheegay in lagu ballaarinayo dekadda konteenarada ee dooraale siisi waxaa kale uu sheegay in isaga iyo geele ay ku heshiyeen in la xoojiyo xiriirka dhaqaale iyo ganacsi ee labada geesoodba heshiisyadan ayaa imaanaya xilli dowladda xabashada etoobiya ay xusulduub ugu jirto in xoog amxeelad ay ku xayuubsato marinbiyood ay ka hesho xeebaha soomaaliya qormadii soomaali mimo intaa ayay noogu eg tahay markan aynu jaleecno dhanka iyo websayteka radio alfurqaan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo weeraro kala duwan ka fulisay dalalka saaxilka afrika waa mid ka mid ah anaaweyntii lagu qoray websayteka radio alfurqaan wararka ka imaanaya wadamada dhaca galbeedka afrika ayaa ku soo waramaya in ciidamo mujaahidiin ah oo ka tirsan jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay dagaal culusoo saf ballaaran ah ku qaadeen saldhigyo iyo xarumo ciidan oo ku yaala wadamadaas halkaasoo lagu dilay askar badan hubna lagu furtay dalka burkina faso ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar ku qaaday xarun ciidan oo ku taalla magaalada karaa ee dhacda gobolka banquura waxaana dagaalkaasi ku dhintay ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamadii ku sugnaa saldhigga la weeraray ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaalkan kula wareegay inta badan hubkii yaalay xerada la beegsaday waxaana ka mid ahaa qoryaha ak afartan iyo toddoba iyo mootooyin ahaa nooca lubalgoodka isla dalka burkina faso waxaa ka dhacay howlgal kale oo ka mid ah kaasoo loo dhigay ciidamo ku socdaalayay inta u dhexaysa tuulooyinka namisuuqu iyo nasiiri oo ka wada tirsan gobolka kaaya dhanka kale ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam ee ka howlgala dalka maali ayaa weerar qorshaysan ku qaaday bar ciidan oo ku taala kontaroolka laga galo magaalada kutiyaala oo ka tirsan gobolka sikau iska horimaadkan ayay mujaahidiintu kula wareegeen hubka ay ku qalabaysnaayeen askartii ilaalada ka ahaa kontaroolkaasi ciidamada dalalka saaxilka afrika ayaa wajahaya dhiigbax joogto ah kuwaasoo dagaalo lafijabis ah ay ku hayaan mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ka howlgala dalalkaas waxaana isa soo taraya guulaha iyo futuuxaadka ay kasoo hoyeen furimaha dagaalka warbixintii maanta lagu qoray websayteka radio alfurqan ayay taasi ahayd dhanka mareegta faafareebka wararka waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaanse kasoo qaadanaynaa howlgal qarax ah oo ka dhacay gedo ciidamada mujaahidiintu waxay weerar qaraxa ku beegsadeen fariisin ciidan oo maleeshaadka ridada kaga sugnaayeen degmada luuq ee wilaayada gedo howlgalka qaraxa ayaa allah fadligii u dhacay sidii loo qorsheeyey waxaana inta la xaqiijiyey ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah xubintii hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waanaga intaas markan aan idinku wareejiyo walaalka maahir maxamed si uu halkiisa inooga sii ambaqaado qaybaha ka haray barnaamijka faafareebka wararka
aad buu u mahadsan yahay kaasina waxa uu ahaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan kataayib al ikhbaariyah ayaa baahisay muuqaal soo bandhigaya ciidamada mujaahidiinta oo dib ula wareegay deegaanka yasooman ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan muuqaalkan ayaana la daawan karaa wax ka badan laba daqiiqo
نحن قوم بالدعاء على الله ان نخرج العباد من عبادة العباد إلى رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعتها والآخرة آه، ضدك وحنوس عضان إلهي سبحانه وتعالى ضدك الضومق ديان ضدك حقيقة واسكم بيستان هيدا الضومق سوا مثل عقل ضدك كلكم بيستا مثل حاكم ضم ضدك كلكم بيستا مثل حقوقكم بيستا فكر يا أغوانكم بيستا إن كسر قميص وهو أي شيء عبادتهم العالمين كانوا كانوا يصارنوا حقيقة المجاهدين أنت مساعدينا يعني سعدان يجيبوا يدعانك ومبحنيا وأنت أصواي شريعة الإسلام في الإسلام معمول ضد شريعة الإسلام في هرسلان كتاب الله نقول لكم لا يا محمد يا سعادتي سعودية هاي ضدكم من ضدكم كل عصام قالوا لكم هذا بقي هاي سيدنا سوى كلامك ضدوا ولا لهم الواتر وحنكون كلنا هالكال تويتر waa ku heli doonaa galooyinka soo socda sanadaha soo socda mar walba waan ku heli doonaa mafahden wadada lidinku dhici jiray si amnigan ku maraysiin mafahden wadada lidinku dhici jiray oo gobdaha lagu duugsan jiray baabuurtiina lagu dhibaatayn jiray mooryaanta ii joogta maanta ka bilaabata wax laydin dhimaa ma laha نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح الجراح الجراح يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسلو شامخين فيه نظهر باكتساح فيه يحيى المسلمين بالشريعة آمنين فيه نسمو شامخين فيه نظهر باكتساح
ويسرى ساهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا ساهلا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan beelaha habargidir iyo tunni ee dega gobolka shabeellada hoose ayaa kala qaatay diyo ay horay u xukuntay maxkamadda islaamiga ah ee wilaayadaasi nin ka soo jeeda beesha habargidir ayaa horay u dilay nin u dhashay beesha tuni waxaana maxkamadda islaamiga ah ay xukuntay boqol neef oo geela taas oo ah diyada ruuxa la dilay haddaba munaasabad ka dhacday magaalada kunyabarow ayay labada bilood ku kala qaateen diyada waxaana marka hore hadlay suldaanka beesha habargidir ee shabeellada hoose suldaan cabdulaahi maxamed abtidoon kaasoo goobta ka sheegay lacagta ay wareejiyeen una mahadceliyey beesha tuni بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي سبحانه وتعالى أيا مهسن محض قلنته إلهي نوافجي شريعة إلهي إن أسكم معمولنا يكتاب كيسا من نسلك أه ونوجد مني مجدي أنك أبحن إفتين لقد دير صدي كنت آدي آد ayaa dadka soomaaliyeed intooda waxgarataa oo ay u garanhayaan maanta shareecada ilaahay in laysku xukumo qiimaha ay leedahay aad bay u garanayaan laakiin meelaha aan laysaga xukumin dhibaatada iyo way ka muuqataa inaan halkaa kitaabka alla lagu xukumin intaa kadib galabta waxaan u fadhinaa anigoo ah suldaanka beesha habargidir ee gobolka shabeellada hoose suldaan cabdulaahi maxamed abdidoon cabdulaahi suuley xafladdii ee gebagabada ahayd ee diyo kala qaadashada ee dhib ama dhibaato ee hadda ka hor walaal dhintay walaal dhintay oo layidhaha sheekh aadan sheekh bashiir sheekh cumar oo u dhashay beesha reer tuniyeed oo ku baxay gacan walaal kale oo u dhashay beesha habargidir kadibna la geeyey shareecada ilaahay xakunka ayna ka xakuntay shareecadu xaquuqdii ilaahay ka waajibiyey oo boqol neef oo geela oo muqallada ah taasoo markaa kadib la qiimeeyey xakunkii kadib laguna qiimeeyey calaa neef shan boqol oo doolar taasoo diyada wadar ahaan ay noqotay isugeyn konton kun oo doolar intaa kadib beesha habargidir waxay ka codsatay beesha tuniyeed inay wax u cafiyaan baandaaba ay yihiin dad walaalaha oo dhaqan uu ka dhexeeyo beesha tuniyeed waxay u bandhigtay dadkii lahaa xaquuqdaa waxaa meesha laga helay ilmo yataana iyo habartii dhashay iyo xaaskiisii qismigii ay lahaayeen xaaskiisa iyo hooyada wiilkaa dhashay marxuumkaa dhintay ayaa waxay cafiyeen qayb ka mid ah waxayna cafiyeen shan kun oo doolar waxaa hartay afartan iyo shan kun oo doolar oo ay lagu yeeshay beesha habargidir galabta ayaa waxaan joognaa meeshii ugu dambeyday bixinteedii waana ay baxday waana wareejinay si sharaf leh oo walaalnimo leh waxaan ugu mahad celinaynaa bacdalah beesha tuniyeed sida qiimaha badan oo idiyadaas bixinteedii nooga garab siisay iyo hadday tahay cafin wixii ay cafiyeen baa uga mahad celinaynaa intaa kadib waxaan ugu baaqahayaa dadka muslimiinta ah ee xaquuqdu ay kala geli doonto ama ay haddaba ku kala jirto inay kitaabka ilaahay usoo xukun tagaan wax ku kala qaataan asaga ayaa naxariista ku jirtaa kitaabka alla wuxuu ogol yahay in la cafiyo in bar la qaato in la wada qaato in la khasqaasto intaba waxaa ku jirta sida aayadda qur-aanka ay noo caddaysay inta hartayo dadka baaqiga noloshooda iyo xayaatadooda ayaa ku jirta saasaan leenahay waxaan leenahay qof kasta maanta wuu dhadhansaday shareecada macaankeeda naxariista oo dhan waxaa laga helaa shareecada walaalahana waa u mahad celinaynaa hadda ka horna waan ka duceynay ama waa ka tacsiyeynay waxaan leenahay owlaadda uu ka tego ay taamtaha yararka allaha barbaariyo waalid gacan qabto oo fiican oo bedel ka khayr badanna allaha siiyo saasaan leenahay si guudna beesha waan u mahad celinaynaa intaasaan kusoo gebagabayna kelmadayda haadaa wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidoo kale waxaa goobta ka hadlay suldaan maxamed cabdulqaadir suldaanka guud ee beesha tuni oo la wareegay lacagta diyada ah isagoona tilmaamay in ay ku simayaan weliyodamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مهضنا إله وسقنات عليه نقرأ ضد المسلمين أن نسي نمعة الإسلام والإيمان نمعة الجهاد يا نمعوين فربدا أن نقع أنسوكو بكرة نمعة الله كذب ما أنت أو تاريخ ذو أي تهي شن لباتنك بش الشوال كون أفر بغل أفرتنا اللي هجري kuna beegan saddex labaatanka bisha afaraad labada kun labaatan iyo shanta waxaan u fadhinaa arrin diyo ah oo muddo soo socotay oo maanta kala dhammaatay diyadaasoo noo dhexaysay annagoo ah beesha tunni iyo beesha habargidir oo hadda ka hor nin walaal oo habargidir ah oo magaciisa la yidhaahdo khaliif warsame cosoble uu dil uga geystay magaalada kunyo barow ninka lagu magacaabo sheekh aadan sheekh bashiir kana dhashay beesha tunni maxkamaddana la horgeeyey qadiyaddaas ayaan ku xukuntannay ninka dilka geystay ayaa lagu xukumay diyo dhammaystiran oo dhan boqol halaad oo geel ah boqolkii neef oo geela waxaa lagu qiimeeyey celcelis ahaan neefkiiba shan boqol oo doolar markii la sugayey waxay noqotay konton kun oo doolar markaas kadib ayaa yantiintii marka waxooda laga reebay wiilka hooyadiisna waa nooleed xaasna wuu lahaa xaaskii hooyadii beesha habargidra waxaa naga codsatay inaan wax u cafinno annagana waxaan codsi u jeedinay labadii gabdhood waxayna noo wada dhaafeen lacag dhan shan kun oo doolar waxaa soo hartay afartan iyo shan kun afartii shantii kun waxaan ku ballannay in saddex qaybeed loo bixiyo laba sano gudahoodna lagu bixiyo saddex meelood min siddeed biloodaa lagu heshiiyey siddeed bilood isla markaas fadhigaas waxaa lagu bixiyey lacag toban kun ah soddon iyo shan kun aa soo hartay soddon iyo shantii kun waxaa lagu heshiiyey laba sano in lagu bixiyo saddex reetana loo kala bixiyo ama sideed bilood sideed bilood ugu horreysay waxaa la bixiyey labaiyo toban kun sideeddii biloodoo ku xigtay waxaa la bixiyey labaiyo toban kun sideeddii bilood u dambeysay waxaa la bixiyey koob iyo toban kun lacagtii oo dhanna hadda waa ka wada qaadanay walaalihan wax aan ku leenahay ma leh annagana waxaan ku wareejinay ciddii iska lahayd agoontii iyo awliyaadamkii ayaan waxoodii ku wareejinnay haddaan nahay odayaasha beesha shan gamaas oo ani aan oday ahay oo ahay suldaankoodii anaa gacanta la iga saaray suldaanka beesha habargidir ee shabeellada hoose ayaa igu wareejiyey lacagtaas waana kala wareegay anna meeshii lahayd ayaan dhigay wax walaalihan aan ku leenahay ma leh لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي waa hagaag dhegaystayaal barnaamijka faafareebka wararka ayaad dhegaysanaysaan salaadiinta iyo waxgaradka wilaayaadka jubbada hoose iyo jubbada dhexe ayaa bogaadiyey weerarkii ay ciidamada mujaahidiintu saakay ku qaadeen saldhiggii murtadiinta ee deegaanka wargaadhi ee wilaayada shabeellada dhexe marka hore waxaad ku soo dhowaataan bogaadinta salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada jubbada hoose الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله إلهي بان مهد إسكاله آن لكوبي كرين إلهي بان أمهد علينينا إلهي بان لأنهي مهد يقول شيء آن نسيس إلهي بان سبحانه وتعالى حقي سأيانو علينينا ولا لها مجاهدين تا ويرك أي قادن ساكي aad baan ugu bogaadinaynaa ilaahay baa subxaanahu watacaalana mahadda iskale ayaan leenahay deegaanka saaka lagu qaaday wargaandhi walaalaha mujaahidiinta saaka ee fasaaa sabaaxulmundiriin ay kula kalleheen cadowga allah subxaanahu watacaala haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada hoose aad baan ugu tahniyadaynaynaa waxaan leenahay aflax alwujuuh ilaahay subxaanahu watacaala ha idin liibaano gaalada halkaa ku soo aruursaneed iyo isbahaysigii iyo maraykankii iyo xulafadiisiba waxaan leenahay faqutica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa mahad iska leh ilaahay baa dabar gooyey ilaahay baana laayay ilaahay baa subxaanahu watacaala amarkaas mujaahidiinta amray allah wuxuu leeyahay falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama ilaahay baa subxana watacaala saaki dilay ilaahay baa laayay ilaahay baa gamay uma mujaahidiinta u dhabar adeegay jihaadka bariga africa ka socda waxaan leeyahay hanii'an lakum ilaahay subxana watacaala gumadihiina ha sugo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
allah subxaanahu watacaala baanu u mahad celinaynaa mahad aan dhammaad iyo bilow midna lahayn allihii subxaanahu watacaalaana makaniyey guusho farada badan oo isdaba jooga ah oon kala joogsiga lahayn allahaasaan u mahad celinaynaa humma waxaan u mahad celinaynaa raggii mujaahidiinta ahaa oo walaalaha meeshaa maanta saaka xasmiyey wargaadhi sababtoo wargaadhi waan aqaanaa aniga waa meel istiraaji oo caalami ah weeyo waxaa aada loogu farxo waxay tahay waxa wargaadhi saaka lagu xasmiyey waa ciidankii isqaadqaadahayey oo uu soo tababartay maraykanka yaa maanta allah subxaanahu watacaala uu ku halaagay nimankii kibirka iyo isla weyninka iyo xasbidahayay baa saaka allah ku halaagay halkaas raggaa marka mujaahidiinta oo guushaas ilaahay subxaana watacaala gacmahooda uu ku keenayna waan u mahad celinayaa waxaana leeyahay allah subxaana watacaala ajirkiina ha idiin badiyo khayrkiina allaha badiyo jannadalfirdowso guryo allah idinkaga dhiso ninkii shahiiday allah subxaana watacaala shahaadada ha ka aqbalo kii dhaawacmayna allaha caafiyo kii noolna oon dhaawacmayna haddii nasri iyo guulbaa ilaahay muslimiinta aad usoo hoysay ilaahay subxana watacaala camalkaada ha barakeeyo ha siyaadiyaan leenahay intaa kadib walaal meesha maanta waxaa ka dhacay wax lagu farxo oo dadka muslimiinta ay ku farxaan waana guulihii isdabajooga allah subxaana watacaala uu bixinhayna siinaya muslimiinta waana ballanqaadka ilaahay nimankan shaydaan baa wax u ballanqaaday dadka muslimiintana allah subxaana watacaala baa wax u ballanqaaday ballanqaadka allah unbaana soconayo rasmi ah wax ballanqaadka kale been buu noqonayaa kii alla uu ballanqaaday baana soconayo intaa waxaan ku darayaa nimankaa meesha ku halaagsamahayo oo ku dhammaanahayo yaan baaq u dirhayaa waxaan leeyahay war reedhahaya soo wax ma garataan soo caqli ma lehidiin war caws weynaad ku dhammaateen galcad baad ku dhammaateen meel walba waa ku dhammaateen aadan yabaal baa wixii maanta xashdigaa lagu soo ururiyey oo laisugu keenay yaa ilaahay subxaana watacaala ku baabi'iyey shan boqoloo nin baad meesha uga tagteen oo saaxiibyaalkiina xasan guurgurta xagee u xanuunays ilmihiisa dibadday jiraan lacag buu iska guranhayaa habeenba diyaarad buu sii raacayaa wallaahi baan idinkugu dhaaranayaa mujaahidiintu geeridiinna waxay ka jecel yihiin inaad badbaadaan bay ka jecel yihiin inay idin laayaan waxay ka jecel yihiin inaad ilahay u toobadkeena السلام عليكم ورحمة الله وبركاته saaki insha allah meesha la yiraahdo wargaadha la yiraahdo akhbaarteedaana soo gaartay waxaan bogaadinaynaa walaalaha mujaahidiinta ee saaka ku jarmaaday gaalada murtadiinta xasmiyey ilaahay subxaana watacaala guli nasraga rajaynayna waana bogaadinaynaa haddii aan nahay salaadiinta jubbada hoose oo ku faraxsannahay ilaahay subxaana watacaalane waxaan mujaahidiinta aga baryaa inuu ilaahay nasri siiyo gargaar siiyo mujaahidiinta waxaan leeyahay ku sabra gaalada la sabartama dhulka annagaa iska leh diintana annagaa iska leh insha araxmaan waana guulaysan doonaa hadduu ilahay u yidhahdo mujaahidiin intaasaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale waxaa weerarkaasi bogaadiyey waxgaradka iyo salaadiinta wilaayada jubbada dhexe بسم الله الحمد لله رب العالمين أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله سبحانه وتعالى أياكم هسن عليه نعمة الإسلام نعمة الإيمان نعمة الأمن النسي أياكم هسن أن وحن تهنينا مجاهدين تا جوكتا فرمها أنغو أخ نقوبة ولاية إسلامية جبضة دحي واسموس محمد قليل لي وحن بقادنيا ولا لها مسلمين تا مجاهدين تا ما أنت أي حسبين كو قادين ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan mahaddaas ilaahay baa iskale uma walaalaha iskale ilaahay subxaana watacaala naga ballan qaaday inuu gaalaba noo jibinin inuu ilaahay gaalaba noo jibinin ilaahay baa naga ballan qaaday waa u ducoonaynaa walaalaheenna annagana safkaan ku soo jirnaa waa idinkama dheerin waa idin garab taagannahay ilaahay subxaana watacaala cadowga halla ha jibiyo idinkana kii shahiiday shahaado allah ka aqbalo kii dhaawacan dhaawaca allah u fududeeye kii caafimaadkiisa qabana allah ha sugo waa idin soo ducoonaynaa oo idin soo ducoonaynaa nuqubadoo dhan aan idinku soo ducoonaynaa muslimiinta meel walbay joogto duco waa idin soo ducaysa ilaahay subxaana watacaala garabkiina ah allah ha idin sugo annaga hadafkeenna waxa waaye baytulmaqdis waaye hadafkeenna muqdisho iyo kismaayo iyo waxaas ma aha ee waxaan nahay oo ilaahay subxaana watacaala naga dhigay erey yar baan sheega shaf libaax ninkii shanta saarana gaalow shalay baa kugu dambaysay xasan gurguurta allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى ال محمد وصحبه وسلم Ee, waxaan halkan hambali iyo taaniyad oga diraynaa annagoo ah odayaasha nuqabada ee gobolka jubbada dhexe dagaalkii ka dhacay wargaadhi dagaalkii ka dhacay yaan aad iyo aad u hambalyaynaynaa waan taageeraynaa waan soo dhowaynaynaa gaalada iyo allaha jebiyo guusha annagaa iskale kii ka dhacay aadan yabaal iyo kuwii hore ka horreeyey iyo kuwa hadda aan ku soconnaba insha allahu toddobaadkan horteenna xamar inaan gallaan rajaynaynaa allaahu akbar ilaahay idamkii aad iyo aad baan dagaalkaa u dh- u soo dhowaynaynaa gaalada allaha jebiyo gaalada allaha jebiyo way jabtay allaha israaciyo annaga haddaan nahay nuqabada gobolka jubbada dhexe aad iyo aad baan dagaalkaa ugu faraxnayn waana soo dhowaynaynaa guushaa ka dhacday meesha iyo kuwa hadda socdo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أنا ومحمد عبد السلام وكم وعدير بتو كان ترسن نقبضة gobolka jubbada dhexe gaar ahaan degmada bu'aale waxaan tahniyad iyo bogaadin u diraynaa een, guushii ka dhacday wargaadh yaan u diraynaa tahniyad waxaan leenahay allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar walilaahi alxamdu waxaan leenahay gaalada meeshaa ku jabtay allaha jibiyaan leenahay waxaan tahniyad iyo bogaadin iyo farxad u diraynaa mujaahidiinta meesha iyada ah ku taqadumtayna waxaan leenahay kii shahaadada helayna shahaadada allah ka aqbalo kii ku dhaawacmayna dhaawaciisa allaha bogsiiyo waxaanu idin leenahay waa idin garab taagannahay odayaashiinnii baan nahay naf iyo maal baanu idinku garab taagannahay waana idinku bogaadinaynaa biidni illaahi tacaala waxaan leenahay walcaaqibatu lilmuttaqiina mustaqbalka iyo guusha waxaa iskale muslimiinta gaalo waa jabtay gaalo waa jabtay ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan waxaan idin leenahay hor u socda odayaashiinni baan nahay aabayaashiin baan nahay waa idin garab taagannahay biidnillahi tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah ilaaha ku mahadsan guushii ka dhacday wargaadhi waa gubaabinaynaa waa soo dhowaynaynaa guulaha kale oo insha allah isdabajoog ahay waa soo dhowaynaynaa nuqabadiinaa nahay waxaan ka tirsannahay degmada bu'aale magaceedu waa nabadoo maxamuud busey booraay marka insha allahu tacaala waa soo dhowaynaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku dhagaysateen waa inaga intaa intaaynu barnaamij ka la mid ah ku kulmi doonno waxaannu idinku dhaafeynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
ببشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى